bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan aad uga xunnahay oo aan ka tacsiyeynaynaa oon ka tiyaaraanyoonaynaa dhacdadii aad u naxdinta badneed oo ka dhacday tuulada gololey oo ka tirsan degmada balcad dhacdadaas oo sideed shaqaale samafalayaalaha oo caafimaadka ka shaqeeya lagu dilay run ahaantii dhacdadaasu waa dhacdo uguba intii wadankan dhibaatadu ay ka jirtay dad ka badan waa dhinteen laakiin samafal sideed qofooda oo inta la soo aruuriyey hal meel lagu dilay haddana hal meel lasoo dhigay waa dhacdo uguba waa dhacdo aad u xanuun badan maadaama ay saas u xanuun badan tahay waxaa la xanuun eg ama ka xanuun badan dadkii falkaas geystay in loo saanduugo dadan muxuu ahaay shuqul ku lahaynna muxuu ahaay tuhun la geliyo si aysan taas u dhicin waxaan magacaabay guddi heer wasiir iyo heer maamul isugu jira maamulka shabeellada dhexe oo ka kooban wasiirka arrimaha gudaha wasiirka amniga wasiirka cadaaladda iyo wasiirka madaxtooyada oo xokayn u ah guddoomiyaha gobolka shabeellada dhexe iyo xildhibaanka deegaankaas ka soo jeeda oo ku matala baarlamaanka hirshabeelle waxaan rajaynaynaa guddigaasu inay xaqiiqada heli doonaan baaritaankoodana bilaabi doonaan sida ugu dhaqsaha badanne waxaan farayaa guddigaasu muddo soddon maalmooda inay xaqiiqada jirta oo qoraala oo tafatiran u soo gudbiyaan hoggaanka hirshabeelle si dhacdadii dhacday xanuunkeedu wixii dhacay waa dhaceene ay mataqaanaa ay dadkii ku sabraan ay ku qancaan aadaan runtii uga xunnahay arrintaas waxaan ka codsanayaa ehelada iyo qaraabada iyo asxaabta dadkaas inay ilaahay u baryaan samraan kana warsugaan go-aanka guddigaas uu soo saari doono wallahu almustacaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu